جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo hadahan oo kale toddobaad welibaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus
كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا caawa waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga qodobada hadduu alle idmo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid a wulaadda wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ka tacsiyeeyey istishaadka suldaan xasan ibraahim muudey oo ahaa suldaankii beesha gaaljecel ee jubbooyinka oo toddobaadkan ku shahiiday deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo haddaba kuma uu ahaa maxaase ka ognahay taariikhdiisa iyo doorka hoggaamineed ee uu qaatay muddadii saddex iyo tobanka sano ahayd ee uu hoggaaminayey beesha barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo qodobada kale waxaa ka mid ah Ee, hadda waxaan soo gaaray mid ka mid ah saldhigyadii cadowga lagu xasuuqay waxaa ii muuqanaya dhufyadsidii ay samaysay ciidamada mujaahidiinta oo allaha fadligay toddobaadkan xoreeyey degmada aadan yabaale ee wilaayada shabeellaha dhexe maxaa khasaare ah oo cadowga lagu gaarsiiyey sidee ayuu weerarkani u gilgilay gudaha iyo dibadda intaba waa sidee xaaladda magaalada saddex maalin kadib dib u xoreyntii magaalada radraaca ayaad ku maqli doontaan mu'asasada alkataa'ib oo isbuucan soo gebagabaysay baahinta xalaqaadkii dukumentariga ahaa ee looga hadlayey dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f haddaba maxay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee ay xambaarsanaayeen xalaqaadkaas muxuuse xilligan ka beddeli karaa xaaladda dhaqaale iyo baraarugga ummadda soomaaliyeed falaqeyn ayaan soo gudbin doonnaa cudwaanka ka dhanka ah shacabka reer khaza oo socdo shuhadada iyo dhaawaca boqolaal ruux oo la diiwaangeliyey wadahadalla oo mar kale bilowday muqaawamada oo shuruudo adag ku xirtay iyo kumannaan yuhuud ah oo toddobaadkan xoog ku galay masjidka barakaysan ee al aqsa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ka dhacay falastiin ayaan sidoo kale soo gudbin doonnaa insha allah caawa waxaad kaloo raadraaca ku maqli doontaan munaasabadda ay beesha jilible ku dooratay suldaan cusub oo ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka dabaaldegyo lagu soo dhoweynayo hoggaanka cusub oo camiray deegaannada ay degta beesha warbixin xiise leh ayaan idiin soo gudbin doonnaa ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا فالواشي يعادينا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka aan ku bilownay wulaadda wilaayaadka islaamiga ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka suldaankii beesha gaaljecel suldaan xasan ibraahim muudey oo ku shahiiday deegaan dhacaduleedka magaalada kismaayo haddaba ku soo dhowaada kelimaad arrintaa ku aadan oo ay jeediyeen sheekh axmed abu yuunis iyo sheekh cali darwiish marka ugu horraysa waxaan idiin soo gudbin doonnaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis oo arrinkaasi ka hadlay بسم الله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون intaas kadib walaalayaal maanta qof kasta oo muslim ah wuxuu u taagan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in isiyo shahaada waxaad dareemaysaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu tamaninayay shahaado in geeriyoodo la soo nooleeyo oo shahiido geeriyoodo la soo nooleeyo shahiido maanta waa ka qiimo badan oo ka sharaf badan oo la halayo ma jirto waxaa leenahay markan dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaada hanagu ersaago gaar ahaan dadkii oo suldaanka ka dhashay oo beelwiinta geeljecel oo suldaanku u ahaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo iimaan ha idiin siiyo ilaahayna waa idin weydiinaynaa badiil oo khayr qabo oo sida oo suldaan xasan ibraahim muuday gaalada ula xisaabtamaayo ula xisaabtamaayo in ilaahay subxana wa taala idiin siiyo gaar ahaan hilka hoos oo ka tagina waxaan leenahay ilaahay sabar ha idiin siiyo khayr badan ilahay idin siiyo baan leenahay guud ahaan markaan dadka muslimiinta ah oo suldaanka garanayay waxaan leenahay guud ahaan ugu tahnadeynaynaa gaar ahaan dadkii dhaqanka ahaa oo ku dhex jiray ka baxay oo garabka u ahaa si gaare waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo imaan hana siiyo amhaashiis aman ilaah noo badiyo maanta muhiimadda iyo meesha hoosha marayso ma aha in maanta oo isku tahnideyno ma aha in annagana aan istaagno halkii maraay iyo sifaadkii ku sifaysanaayay annagana aan ku sifowno oo cadowgana waxaa weeyaan dhibaato badan iyo aan u geysano baa loo baahan yahay akhyaara jasaakumullahu khayran suldaanka saaad wada garanaysaan waxaa aad iyo aad loogu sheekeeyey khayrkiis iyo maxaasintiis iyo wanaaggiis baa laga sheekeeyey annagana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa weydiisinaynaa khayr baa ilaahayna siiyo markii la dooranayo suldaanka si isuga iiga sheekeeyay afkiis cidda oo markaasoo dhan aan lahayn ayaa ilaahay subxaana wa tacaala isugu ku badbaadiyey meel adagna waa ka soo saaray cadowga allah subxaana wa tacaala isagu u beegsanaayeen ayaa ehelkiisna loo beegsanaayey akhyaari markaan walaalkan maanta waxaan leenahay ma geeriyoonin waa nool yahay bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquuna baan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadiisna ilaahay ha ka aqbalo walaal wuxuu ahaa ku sifaysan sifaad aad iyo aad u fara badan oo hadda halkaan laga sheekeeyey nin mujaahida ayuu ahaa waxaad dareemaysaan si hadda laga sheekaynayay in oo maogtahay origiis caakigiis iyo waawey waa horku saaranaa oo markaasna dhahaya intii habadda igu jirto gaalo ima qabanayso insha allahu raxmaan way tamaniina ilaahay waa ka dhigayo wuu shahiiday mujaahid buu ahaa walaalka wuxuu ku sifaysanayay muraabid buu ahaa muraabid buu ahaa waa nin ribaadka mar kasta oo joogo oo safka ku sugan ayuu ahaa oo walaalaha mujaahidiinta ribaadka kula nool ayuu ahaa oo ka warqabo haddii u baahan yihiin maal u baahan yihiin garab istaago haddii ay u baahan yihiin dhan kasta iyo codow in la xisaabtamana oo garab istaago ayuu ahaa kaana muraabidan buu ahaa nasakhi ah ayuu ahaa waxaad dareemaysaan nasakhnimadiis meelaha joogay iyo roggii la joogay baa ka dareemaysaan oo mar kasta raggi furmaha joogo ha u geeyi jiray loogba ugeeyi jiray raggi furmaha joogo loogba ugeeyi jiray siga oo keligiis ah baa sameey jiray walaalka waxaa kale u ahaa rajulul umma u ahaa umma nin wuxuu ahay ummadda dhan wuxuu ahaan qof gooni am ahayn ilaahay waxaa u rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala in shahaadadiis ilaahay ka aqbalo baa ilahay subxana taala weydiinayna fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed waa hagaag markan iyo dhanka jubbada dhexe waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana ka tacsiyeeyey istishaadka suldaanka waa kan waaliga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها إلهي سبحانه وتعالى هؤنا حريستو إلهي شهادي سنة كأقبلة ولالكن سلطان حسن إبراهيم مودي سلطان كبلوين تقال جعل labada gobol jubbada dhexe iyo jubbada hoose ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa firdowsa hageeya dembigiisana allaha u dhaafa shahaadadiisana allaha ka aqbala meel wanaagsan oo aada u khayr badan yuu ku baxay qofka muslimka a meel uu ku bixi lahaa meesha ugu wanaagsanayd ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u dooray khaatimada qofka muslimka inuu ilaahay shahaado uga dhigo waa arrin aada u khayr badan oo ay tamanin jireen ambiyada ilaahay iyo dadkii wanaagsanaayo o dhan ay tamaninayaan dhammaanteenba ilaahay aan weydiisanayna way subxaana wa tacaala khaatimadeenna inuu ilaahay shahaado inooga dhigo ayuu ilaahay walaalkeen u gartay ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa shahaadadiisa mid maqbuul oh ilahay agti laga aqbala inuu ilaahay uga dhigo jazaahu allahu khayran suldaanku muddadii aan soo wada shaqaynay nin dee wanaagsan oo ahlu khayr ahoo camalkana lafdhabar u ah ayuu ahaa nin beesha uu hogaaminayey wanaag iyo khayr ku hogaaminayuu ahaa muddo dheer ayuu beesha hogaan iyo dhaqan u ahaa taqriiban dhowr iyo toban sano ayuu beeshan suldaan u ahaa gaaljecel muddadaa dheerna wuxuu cadowga ku ahaa laf dhuungasho hortaagan oo wuxuu sabab u noqday ilaahay subxaana watacaala sabab uga dhigay jubbada hoose oo dagaalo badan ay ka socdaan inay cadowgu kasban waayaan beesha gaaljecel oo ay soo dhexgeli waayaan isagaan ilaahay subxaana watacaala sabab uga dhigayo hortaagnaa u diidanaa wuxuu sabab ugu noqday beeshu inay ku xirnaato camalkii iyo jihaadkii iyo xarigii alle subxaana watacaala inay ku xirnaadaan ayuu sabab u ahaa jazaahu llahu khayran tan ilahi waxaan uga rajeynaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka ugu dari doono guud ahaan marka beesha iyo mataqaana ehelkiisa khaasatan waan uga tacsiyeynayaa ilaahi subxaana watacaala samir iyo iimaan hadinka siiya ilaahayna waxaa weydiisanaynaa bedel khayr qaba inuu ilaahay inoogu bedelo mar walba oo qof aan jecelnahay oo qaali ah oo ilaahay darti aan u jecelna ilaahay uu naga doorto ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoogu bedeli jiray qof wanaagsan oo kii kasii wanaagsan oo ka khayr badan waxaan rajeynaynaa suldaan shaqadii uu waday meeshiisii kasii wada oo reerkan hogaan u noqda camalkan hogaan u noqda inuu ilaahay subxaana watacaala inoogu bedela ayaan ilaahay weydiisanayna subxaana watacaala naf walbana dee ajalay leedahay kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof aan dhimanayni ma jira geeridana waa la wada marayaa naf kastoo nool way dhimanaysaa meel ka wanaagsan oo lagu dhiman lahaana ma jirto hadda laftirkeeda isagoo ku jira camal khayr oo wanaaga ayuu ilaahay subxaana watacaala khaatimadiisa kusoo khatima halkaa iyadaa ilaahay aan u weydiinaynaa subxaana watacaala dee inuu jannadiisa iyo firdowsa geeyo dunuubtiisana oo ugu dhaafa wixii ku dhacay inuu ilaahay dambi dhaaf ooga dhigayaan weydiinaynaa wixii zallaada ka dhacen ilaahay uu ka cafiya wixii khayr iyo wanaag uu kasbadan ilaahay subxaana watacaala uu ka ajirsiiyo u laablaabo ayaan ilaahay subxaana watacaala u weydiinaynaa beeshana guud ahaan insha allahu tacaala waxaan jeclaystay inaan arrintaa iyada uga tacsiyeeyo gaar ahaana reerkii iyo qoyska uu ka dhashay inaan uga tacsiyeeyo ayaan jeclaystay jazaakum allahu khayran kelmadeyda halka ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad wada dhegaysateen wulaadda wilaayaadka islaamiga ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ka tacsiyeeyey kana hadlay geeridii allaha u naxariistee suldaankii beesha gaaljecel ee jubbooyinka haddaba kumuu ahaa suldaan xasan ibraahim muudey maxaase ka ognahay doorkii hogaamineed ee uu qaatay muddadii saddexda tobanka sano ahayd ee beesha uu ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka ku soo dhowaada warbixin arrintaa ku aadan waxaa qalinka u qaatay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman wayaanto waa mandiqad ama deegaano caan ah oo dhaca duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waana dhul ay wada degaan qabaa'ilo badan oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed marka laga yimaado muhiimadda ay wayaantu u leedahay dadweynaha qeybahooda kala duwan sida reer guuraaga iyo kuwa magaalooyinka oo mudnaan gaar ah siiya isku tiirsanaanta kuna caana xoolo dhaqashada iyo ka faa'iidaysiga wax soo saarka sidoo kale waa dhul ay ku noolaan karaan saddexda sinfi ee xoolaha iyo duurjoogta qayb badan oo ka mid ah sida ugaarta dhulkan barwaaqa sooranka ee kismaayo ka xiga jihada galbeed ayuu ku dhashay suldaan xasan ibraahim muudey oo ahaa suldaankii beesha gaaljecel ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacayga waxaa waay suldaan xasan ibraahim muudi suldaanka beesha gaaljecel jubbooyinka anagoo beesha ansaar eh sidii shalay aan macnaha aan islaamka iyo kitaabka ilaahay subxaana watacaala u garab taagna haddana sidaan u garab taagannahay dad marna ka gabbanayo ama aan ka leexanayo ma aanan nihin ilaahay subxaana watacaala ayaa macnaha ugu dhowaanaynaa وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق waa mid ka mid ah haldoorada beesha ansaarta ah ee gaaljecel iyo waxgaradkeedii fariidka ahaa waa halyey ku suntanaa geesinimo dhiirannaan akhlaaq wanaag dadnimo iyo gobannimo wuxuu gaashaanka u qaaday sidii tolkiisa uga badbaadin lahaa dhagaraha shaydaanka uguna hegi lahaa waddada xaqa ah waa gargaduud hadaf u ahaa koryeelidda kitaabka allaah iyo ku dhaqanka shareecada islaamka sidaa ayuuna uga dhabeeyey hadafkiisii ilaa allah uu waafajiyey shahaadada waddada alleh sida aan u rajaynayno tani waa sheekada suldaan xasan ibraahim muudey oo ahaa suldaankii beesha gaaljecel ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe kaasoo ku shahiiday weerar fulaynimo ah oo cadowgu ka fuliyey deegaan hoostaga magaalada kismaayo allah u naxariistay wuxuu halyeegan sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo siddeetankii uu ku dhashay deegaanka beerxaani ee dhacaduleedka magaalada kismaayo halkaas ayuu ku soo waxbartay kuna soo qaatay qur-aanka iyo culuumtiisa waxbarashadiisii asaasigana ku dhammaystay maadaama uu aa ruux dhallinyaro oo ku sifoobay afgaabnimada dabeecad wanaag iyo deeqsinimada wuxuu isaga oo ku jira da'da sodomeeyada allaha uu qadaray in loo doorto suldaanka beesha gaaljecel ee jubbooyinka howshaasoo ga soo dhalaalay si mug leh buuxiyeyna booskii uu uga aadanaa islaamka allah ka aqbalay shahaadadiisa wuxuu suldaan xasan ibraahim muudey halgan dheer uu u galay sidii uu beeshiisa uga leexin lahaa dhabbaha uu cadowga la doonayay bulshada soomaaliyeed taas beddelkeedana wuxuu ku hogaamiyey waddada jihaadka iyo xukunka shareecada islaamka dadaaladiisii fariidka waxaa ka mid ahaa sidii uu kaalin weyn ooga qaatay islaaxinta mujtamaca muslimka kuwa uu hoggaanka u hayay iyo kuwa kale ee walaalaha ay yihiin wuxuuna ahaa mid aan ka maqnaan jalasaadka musaalaxada ee lagu xaliyo khilaafaadka soo kala dhexgala dadka walaalaha bishii muxaram bilowgii sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri wuxuu allah ka aqbalay shahaadadiisa suldaanka aan kula kulmay saldhigyadii lagu xasmiyey maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanada miidow iyo harboole ee dhaca duleedka degmada afmadow ee wilaayada jubbada hoose xarada oo waxaan hadda ku sugunahay mido waxaan arkay manaha raaca ugu hore buuray dhigeen raaca labaad godari badan qof istaagiisay dhigeen raaca saddexaadna cari turkiya oo iyaga hoostiisa ay manaha ay godataa ka qotaanay dhigeen saddexdii raaca ay isku aamini waayeen cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo dadka ehlu tawxiidka aawadiisa ay dini u joog waayeen ilaahay subxaana wa tacaala meesha maanta waa ku jibi xaradaas iyada oo mido oo maanta aan ku sugunahay oo maanta gacanta mujaahidiinta ku jirto oo muslimiinta dhammaantood iyo mujaahidiinta ay ku indha qabowsanaa oo maanta booqashadaasaan u ammaanay halkaas iide oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo jibi muddo saddex iyo toban sano ayuu ahaa suldaanka beesha gaaljecel ee labada jubbo wuxuuna muddadani allah u naxariistay suldaan xasan ibraahim kaalin muuqata uu ku lahaa horumarinta beeshiisa siduu ugu hegi lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada islaamigaah ee jubbada dhexe naqiib haaruun nuur muumin ayaa ka hadlay sida uu ahaa hoggaanka iyo habmaamulkii wanaagsanaa ee wax ku maareynayay iyo sacyigii muddada sannadaha badan uu ku horanaa ee uu ku soo biyashubtay shahaado beesha gaaljecel haddaan nahay saakay horta nin dulqaad badan baa nala ka dili aan gaajoonayna xoolay arwuri aan dhehayna xoolihiis dadka ku dhaqaalaynaya geesi e saakay haddis ilaahay kuu idmahayo bahasha hadday habeen tahay hadday maalin tahay dheelmanay haddis ilaahay kuu idmahayo danaha gaaljecel iyo danaha islaamkana iskugu mid ay ahaayeen haddaba meesha ku geerido dan islaamay ahayd dad hadda gaaljecel ma aheen muslimiintana iskugu mid ay ahaayeen maalinnimadii talaadada oo taariikhda ay ku beegneed toddoba iyo tobankii bishan shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayay soo gebagabowday masiirada halyeygan iyo halgankii sii qaatay muddada saddex iyo tobanka sano ah isaga oo faaruqay adduunyada uuna gaaray xagga rabbigiisa tanina waa dariiqa uu hiigsanayo mujaahid kasta ee u taagan jihaadka waddada allaah iyo saryeelidda kelimadda alleh allow ka aqbal addoonkaaga shahaadadiisa oo ku martiqaad jannadaada allaha fadligii wuxuu ku guulaystay in muddadii saddex iyo tobanka sano laga soo bilaabo isagaoo soddon sano jir ah oo loo dhiibay mas-uuliyadda suldaanka guud ee beesha gaaljecel ee labada jubbo in beeshiisa uu ka badbaadiyo dhagarihii kufriga iyo shirqooladii xoogganaa ee loo soo maleegay dhulka wayaanto allaha galadiina waxay bulshada halkaasi ay ka fahmeen caqiidada alwalaa walbaraa waxayna noqdeen kuwa garanaya xaqa ehelkiisana garab istaaga baadilkana waxay u arkeen inuu yahay dulmi ay tahay in laga hortago oo laga fogaado dhanka kale wuxuu suldaanka qayb weyn uu ku lahaa doorkii nuqabada ee xagga caddaynta mowqifkooda ku aadan la dagaalanka gaalada isagoona si guud bulshada muslimiinta iyo gaaladaba u soo bandhigi jiray hagardaamada gaalada iyo dhibaatooyinka ay la maagan yihiin shacabka muslimka ee ku nool duleedka magaalada kismaayo annaga niyow maanta iyo yantan horta deegaanka dhibaato badanaa macnaha ka socotay nimankan gaalada oo manaha weerarka iyo dhibaatada iyo dulmiga adduun waddan ku hayso oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay dumiso rabta nin manaha hub wata ama ciidan ama dagaalama niman u jooda mehe waa niman deegaanka barakicin iyo qaabdarre iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay dumiyi rabe waaya mawey niman u socdo maaha annaga ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u dhowaaninaa waxyaalaha oo deegaanka annaga aan deganna ay ku wadaan haddayse manaha ka dhaafi waayaan beesha gaaljecel haddaannahay waan la dagaalamaynaa waa iska celinaynaa deegaankayna umaana baahnin waxyaalaha ka samaynaa umaana ogolin haddaana macnaha ummaddaas iida oo kismaayo ka soo baxeedo kudkusoo leh cidda soomaali waa istaqaanaa nin walbana waddanka aakihiis iyo macnaha uu ku joogaa cid barii ku joogta ma laha niminkaa marka uu maamulaya axmed madoobe iyo murtadiinta iyo maraykan uma socdaane ee shabaab shabaab meel ay degan tahay iyo ay midkan waa yarkahayane waxay u jeedaan waxa waaye waa qabiil qabiil bay manaha barakicin hayaan annaga deegaankaana laga barakicinayo waan difaacaynaa annagoo beel aan difaacaynaa annagoo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa sheeganayna aan difaacayna mid ayagaan ka baryayna ma aha nimankaasay hadday runabaan meeshooda isku gaabiyaan inta badan noloshiisa wuxuu jeclaa inuu ku qaato deegaanada uu ka soo jeedo taasoo uu ka doorbiday inuu ka soo muuqdo magaalooyinka waxaana hamigiisu uu ahaa soo afjaridda dhibaatada cadowga uu kaga digayay ehelkiisa wuxuu ahaa allah u naxariistee qof ku suntan tawaaduca isku dhuldhiga allah xaalad kasta soo dhoweeya martida uuna la weyn yahay dhaqanka suuban ee bulshadeenna ay kaga dayato sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam marka laga yimaado inuu dadka muslimiinta la qaybsanaya dhibaatooyinka islamarkaana dareemaya cadaadisyada kaga imaanaya xagga cadowga haddana wuxuu suldaanka shahiiday ee suldaan xasan ibraahim muudey dhanka kala garowsanaa inaysan jirin dabo ama xal aan ka ahayn in hubka la qaato oo birta birta la isaga dafciyo dhankooda waxay golaha noqobaday ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ay ka tacsiyeeyeen isishaadka suldaanka iyagoona ka warbixiyey masiiradii ay isla soo shaqaynayeen iyaga iyo suldaanka waxaa idinku soo maqan codadka suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada hoose suldaan cabdiraxmaan cali cabdi afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe suldaankanagii xasan ibraahim mudey suldaankii beesha gaal jeceel suldaan xasan allaha ka aqbalo shahaadadiisa uu tamaninayay inuu shahaado helo wuu jeclaa dhammaantannana waanu jecelnahay hadafka iyo ujeeddada idamka ilaahay aan u noolnahay ean u taaganahayna waa inaan maarataayay noloshanadu ay shahaado ku dhammaato idamka ilaahay haddaan nahay golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada ajubada hoose iyo dhammaan wilaayaadkaba guud ahaan muslimiinta mujaahidiinta bariga africa iyo gaar ahaan nuqabada wilaayada jubbada hoose iyo beeshii gaaljecel ee suldaanku uu si gaara mas-uulka uga ahaa ummadda muslimiinta ah iyo ehelkii iyo carruurtii iyo qaraabadii waa u tacsiinaynaa waxaan leenahay walaalkeenna allah ka aqbala shahaadadiisa suldaan xasan ibraahim muudey ayaa ilaahay shahaado u ku siiyey wayaanta suldaanka suldaan micnaha dhigayna ayuu ahaa suldaanka reer gaaljecel ayuu ahaa suldaan mujaahida ayuu ahaa suldaan macnaa aan u kala socneen dadka micnaa gaaljecel keliya suldaan uma ahayn run ahaantii nin mujaahid ah oo micnaa laab xaaran ayuu ahaa marka insha allahu tacaalaa ilaahay shahaadadiisa ha ka aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaaha calayh fa minhu man qalaa naxbah wa minhu man yantadir wamaa baddaluu tabdiila run ahaantii meeshii micnaha macnaa aan higsanaynay ayuu ku baxay suldaanka beelaha direed ee wilaayaadka islaamiga jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa ka sheekeynaya aqoontii uu lahaa al-shahiid suldaan xasan ibraahim muudey iyo taxdiyadii uu sameeyey u adeegidda bulshada iyo horumarinta arrimaheeda suldaan muudey ilaahay shahaadada ha ka aqbalo nin dhallinyaryahaas ahaa aada u wanaagsan annaga sii gaaraya saaxiib baa u aheenay waana la ogyahay jubbooyinka waa laga ogaa markaa isku darneeday muddo badanna wada shaqaynaynay waxaas ahaa ninkaas laba kun koob iyo tobankii oo biloon yar ay u dheeryihiin aan umaleyna isku soo biiray salaadiinta waxaas ahaa waktagaas ninka ugu dayar salaadiinta jubbooyinka jubbooyinku waa isku jireen ilaahay shahaadada ka aqbalo waa nin waxaas ahaa camalkan u jajaban nin qabiil keligiis u shaqeeya may ahaynin waa nin jeeshka oo gobolka jubbooyinka waxaas u ahaa gacan wahaas ahaa amba gaadiidkiisa amba xoolihiisa caba iyo maalin ninna looloo la jiras ahaa lajaalis ayaas ahay nin ka maqan may ahaynin waxaa u badan yihiin odayaasha jubbooyinka ay ahayd waktigaas inaa degmooyinka ay joogaan laakiin xasan saas ma ahayn xasan waxaa isku jiray furunta hore wax la ogyahay waa ay kolle taariikhda xusi doonto ilaahayna raalli ha ka naqdo nin aada u wanaagsana saaha xasan waxaas deganaa kuba kibir tuuli la yidhaahdo gurigiis faaro aa la mariyey waa la baduujiyey gaalidaa baduujisay waxaa umaleynaa qolada haysito kismaayo lacag ay ku bixisay madaxiis in la keeno xasan camalka sababtiisa gurigiisa loo soo dhacay lugaska jabay wax salaadiinta ay marina xasan asmaray camalkaasu maray gurigaa laga qaxiyey faaroo laga mariyey guriga laga jijabiyey intii guri la jabin kahor caba lagu soo weeraray darbigaska booday lugaska jabay waa guurguurtay xasan waxaas u soo maray dhibaata badanaas camalka u soo maray oo ay u maran ragga ku nool salaadiinta jubbooyinka ay u maranaas u soo maray ilaahayna markhaataas ka yahay ummadda ku noolna markhaatay ka tahay ugu dambeyntii naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo bulshada beesha inay halkeedii ka sii ambaqaadaan qadiyadii loo dilay suldaankooda taasoo ahayd keliya garab istaaggii uu muujiyey kitaabka alle iyo in beeshiisa uu ku hogaaminayay ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuu ku adkeeyey inaysan marnaba ka waaban sii wadidda wixii loo dilay waalidkood oo hormuud oga ahaa dhaqan iyo hoggaan intaba inay u aargudaan ayuuna ku booriyey annagana hadda gadaashiis waxaan rabnaa muslimiinta dhagna ay ka idashahay beesha gaaljecel haddaan nahay saakay waad ogtihiin gaaljecelow nin geel la jiraa loo soo aari jiri ninkaan meeqaas xambaarsan yahay ninkaan kitaabka allaad xambaarsan yahay sunnadaad xambaarsan yahay saakay haddii gaalaas la dagaalamaya annaga waxaa nalaga rabaa doorka aan leenahay inaan haddiis ilaahay ku idmahay meesha aan ka gudunno saakay aan u aarna walaalkeen ilaahay dartiisa aan u aarna saakay waxaan u malaynaa maraykanna ma kala jecla saakay xasan barsana fiiriya bahasha annaga reer gaal jecel waxaan idinka rabaa inaad diyaar garowdiin ballan ilaahayna aan qaadno ballan ilaahay aan qaadnoon seexanan geeloo la dhacayba haddis ilaahay ku idmahay gaal jeclo waa aadi jirtay had ballan ma tahay inaan ballan ilaahay aan duulno saakay muddee aan u aarna suldaan muddee aan u aarna tuma ilama sana ninka caleenta noo cunay noo gaajoonay dhulka noo seexanay sunnada rasuulka nagu hogaaminay kitaabka al nagu hogaaminay oo saaka la weynay waa ogtihiin muddee hataa baabuur ma raba istishhaadka hormuudka ama in qofka loo dilo dacwadiisa waxay nolol u tahay jiilasha ka dambeeya kani waa suldaan xasan ibraahim muudey oo ahaa suldaankii guud ee beesha gaaljecel ee wilaayaadka labada jubo ay kula ballameen inuu ku hogaamiyo shareecada islaamka intaba uu ku taagan yahay dhabbaheeda ayna ku adeecayaan awaamirtiisa wuxuu dhiiggiisa u shubay isaga oo ku guda jira fulinta waajibaadkii ay saareen iyo culaysyadii uu ka xigsaday wuxuu shahaadada oo ah muraadka uu qof waliba doonayo allah ka siiyey kadib weerar dhagaraysan oo maleeshiyaad murtadiina ay dhabaha ugu galeen duleedka magaalada kismaayo tani waxay ahayd fariintiisii oo lagu xardhay shahaado waxay sidataa nuur iyo ilays waddada si toosah ugu hagi doona bulshadii uu ka tegay iyo naar ama dab holcaya oo dhimbishiisaba gubi doonta gaal kasta iyo murtadiinta shareecada dirirka ah kolkaas oo gaalku ogaanayo dhibic dhiig ah oo uu leeyahay geesi ka mid ah hormuudka bulshadeenna halkii ay ku qubato inay ugu dambayn ahaanayso goob ammaan ah oo ay ka hirgesho shareecada islaamka ee ay raggaasi dhiiggooda u daadiyeen
مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا وداعا وداعا
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولا waa hagaag ciidamada mujaahidiinta ayaa toddobaadkan xoreeyey degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe oo cadowga duulaan uu ku joogay muddo ka badan laba sano haddaba saddex maalin kadib la wareegitaankii mujaahidiinta ee degmadaas waa sidee xaaladda arrinkaas waxaan ka wareysanay walaalkeen yaasir maxamed oo ku sugan aadan yabaal yaasir aad ayaad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abuuxasaan adiga iyo dhegeystayaasha waxaan ku suganahay degmada aadan yabaal oo ah xarunta wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo toddobaadkaani ciidamada mujaahidiintu allah fadligii ka xoreeyeen cadowgii duulaanka ku joogay muddada labada sana ah walaalka waxaan xilligaani kaala soo hadlayaa bartamaha magaalada allah fadligii waxaa magaalada ku horay raxmadda alle ee roobka oo dhulku waa mid barwaaqa ah sida aan la wada socno waxaa maalinkii arbacada ee lasoo dhaafay halkaani ka dhacay macriko malxamad ah oo afka ciidda loogu daray cadowga allah hadda waxaan soo gaaray xarunta villa aadan yabaal halkaani oo ahayd goob loogu adeego bulshada muslimiinta ah ee wilaayada ku nool ka hor inta uusan cadowgu duulaanka ku qabsan balse markii maleeshiyaadka murtadiintu ay magaalada soo galeen waxay ka dhigeen goob ay degan yihiin madaxdooda oo inta badan waxaan warbaahinta ka aragnay madaxdooda oo ka qudbeynaya oo uu ka mid yahay murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada walaalka abuuxasaan hadda waxaan soo gaaray mid ka mid ah saldhigyadii cadowga lagu xasuuqay waxaa ii muuqanaya dhufeysadii ay samaysteen cadowgu halkan waxaa yaala qalabkii dhufaysyada ay ka samaysteen dabcan saldhiggu waa mid weyn sida ay dadku ku daawadeen muuqaaladii iyo sawiradii la faafiyey bakhtiyadii maleeshiyaadka murtadiinta ayaa daadsan waddo walba gudaha magaalada iyo bannaanka intaba waxaana ka mid ah saraakiil kuwaasi oo iyaga oo garaadadooda ku tixan la waray fagaaraha dagaalka ee sida guud xaaladda magaaladu waa ay degan tahay nolosha ayaana si tartiib ah usoo laabanaysa maadaama dadkii deegaanka oo magaaladooda isaga barakacay laga dulqaaday cadowgii dhibaatada ku hayay bakhtiyada murtadiinta ayaana sidoo kale lagu arkayaa waddooyinka isku xira hiiraan iyo shabeellada dhexe
فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا waa hagaag waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka raadraaca toddobaadka qaybihii dhexena waan isla soo gaarnay iminkan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aan ku soo gudbinno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadkan ka dhacay gudaha waddanka iyo dibadda intaba waxaa noo soo jeedinaya walaalkeen marwaan maxamed waad mahadsan tahay walaalkaa dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna soomaaliya toddobaadkan allaah fadligii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duulaan barakaysan ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaal qaatay in muddo ah ayaa halkaasi ku dhex maray mujaahidiinta iyo cadowga libaaxyada tawxiidka ayaana xoreeyey guud ahaan magaalada iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta uu hogaaminaya murtad odwaa yuusuf raage oo ah taliyaha guud ee maleeshiyaadka riddada ay isaga farxadeen fulinta dagaalka bayaan ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey howlgalkii aadan yabaal waxaana lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbacaha weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe weerarada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jah kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ay mujaahidiintu weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna deganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ah shahaadadarar ah kuwaas oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kuw kale cadowga lagu dilay dagaalada maanta waxaa ka mid ah saraakiil lafdhamar u ahaa dagaalka ashaadoladarnimada ah ay saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka aadan yabaal isla maalinkaas ciidamada mujaahidiinta ayaa allaah fadligii la wareegay gacankuhaynta deegaanada mubaax iyo sooman ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iminkana koonfur afrika waxaa toddobaadkan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika lagu dilay ganacsado soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray maxamuud cabdiraxmaan siyaad oo ku magac dheer doorle sida ay warar ku tibaaxayaan rag hubaysan oo weli heybtooda aan la aqoonsan ayaa ganacsadaha rasaas ooda kaga qaaday xilli uu ka soo baxaya goobtiisa ganacsi isla markaana uu ku sugnaa kasoo horjeedka hotel ku yaalla xaafadda mayfar oo soomaalidu ay ku badan tahay raggii dilka geystay ayay wararku sheegayaan inay goobtaas isaga baxsadeen mana jiraan wax boolis ah oo gacanta ku soo dhigay ama racdeeyey dableyda toogatay ganacsadaha soomaaliyeed suudaan dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda khartuum iyo maleeshiyaadka r s f ayaa toddobaadkan ka dhacay gobolka daarfuur si gaar ah magaalada faashir dagaallada oo ahaa kuwa aad u xooggan ayaa lagu dilay in ka badan boqol ruux iyadoo maleeshiyaadka dacmu sariic ay la wareegeen mukhayamka zamzam dhanka magaalada khaza ee dhulka falastiin waxaa toddobaadkan ka dhacay duqeymo aad u xooggan oo ay ku shahiideen tobnaan ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen boqolaal kale sida ay muujinayaan tirakoobyada ka soo baxaya waaxda caafimaadka magaalada khaza tirada shuhadada ayaa gaartay konton iyo kow kun lixdan iyo shan halka dhaawacyadu ay gaareen boqol toban iyo lix kun shan boqol iyo shan sidoo kale kumanaan yuhuud ah ayaa toddobaadkan xoogogal ku sameeyey masjidka barakaysan ee al aksa iyagoo taageero ka helaya ciidamada gumaystaha yuhuudda halkaas oo ay ku guteen cibaadadooda baadilka ah kuna jejeeseen diinta islaamka ugu dambayntii ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku dilay lix iyo toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda riddada burkina faso kadib weerar ka min ah oo ay u dhigeen cutubya ka tirsan mujaahidiinta guud ahaan intaas ayaan ku hakinaynaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka aan dhimin kugu celiyo walaalka abu xasaan iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة mu'asasada alkataib ayaa toddobaadkan soo gebagabaysay baahinta halaqaadkii dokumentariga ahaa ee lagu soo bandhigay dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f haddaba maxay fariin ah oo ay xambaarsanaayeen halaqaadkaasi maxayse ka beddeli karaan xaaladda dhaqaale ee dalka iyo baraaruga ummadda soomaaliyeed arrinkaas waxaan toddobaadkan ka wareysanay ashkar sheekh axmed oo ah falaqeeyo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha bismillaahi araxmaani araxiim dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f dhammaan dhagarahooda waxaa lagu soo xusay oo lagu soo ururiyey sida badan aflaamtii dokumentariga aheeday ee saddexda xalaqa ka koobneeday mana aha wax qarsoon dhaqaala boobka hay-adaha reer galbeedka gaar ahaan i m f iyo bangiga adduunka sanfilai waxaa la aasaasay hay-adda i m f kun sagaal boqol afartan iyo afartii dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaana loo sameeyey halkudhegyo aad u fiican oo soo jiidasho leh sida kobcinta dhaqaalaha adduunka iyo la dagaalanka saboolnimada xaqiiqaduna waa cagsiga ayagoo si guud ugu talagalay markaas oo ujeedooyinku markaas ka muuqday ahaayeen dagaalkii labaad ee adduunka waxa loogu yeero dalaalkii ku burburay in dib burburkii looga soo kabo midowda yurub iyo maraykanka ayaa aasaasay si gaarana u maamula shiinuhuna wakhti dhow ayuu kusoo biiray wuxuu ku soo galay macaash wadaag waxqabadka bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waa cad sumaysan dhagaro badan ayaana ku xeeran oo ku hoos duugan dhagarahaas marka waxaa ka mid a boobka dhaqaalaha adduunka dhaqaalaha adduunka ayaa lagu boobaa ummadaha ayaa lagu gumaystaa sicir bararka suuqyada ayaa kor loogu qaadaa rabshado iyo xasillooni darro ayaa lagu abuuraa intaas cagsigeedana waddamadooda ayay u qabtaan waddamada amahda la siinaayo waxaa lagu xiraa shuruudo aad u badan oo ay mararka qaar ku geeyaan inay gaarayso boqol shuruudahaas marka lagu xiraayo waxaa ka mid ah dhimista miisaaniyadda loogu adeego ee bulshada sida adeega caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan adeegyada muhiimka u ah bulshada waxaa ka mid a sidoo kaleeto in dhaqaalaha dalka gacanta loo geliyo hay-adahaas waxaa ka mid ah in dalalka loo furo maalgashi shisheeye saddexdaas qodob ayaaba ku filan in la fahmo ujeedooyinka bangiga adduunka iyo hay-adda i m f waa in la wiiqo dhaqaalaha dalalka amahda la siinaayo ujeedooyinkooda waxaa ka mid a in la abuuro qorshayaal lagu kobcinayo dhaqaalaha reer galbeedka amaahdu waa dagaal dhaqaale oo wax badan ay ku hoos qarsan yihiin waxay ka dhigan tahay dalkii amaah la siiyo in la iibsaday haddaanu nahay afrika waxaanu nahay dad isticmaala waxa aysan soo saarin waxa ay soo saaraanna aan isticmaalin i m f iyo bangiga adduunka ayaa khayraadka ka soo saarta waddamada qaaradda ayagoo ku milkinaya dayn ayaan waddanka ku leenahay iyo waxyaaba lamid a qorshayaasha ay dejiyeen marka dadba mar faraha ay kula soo galaan qorshayaasha ay dejiyeen hadday kaa meelmari waayaan ood ku raalli noqon weyso waxay kuugu hanjabayaan burbur iyo cunaqabatayn gaar ahaan soomaaliya i m f iyo bangiga adduunka waxay faragelin kusoo bilaabeen kun sagaal boqol iyo lixdankii ilaa iyo haddana faraha ayay kula jiraan soomaaliya way jirtay fatro yar ay ka maqnaayeen oy ugu yeeraan xilligii fawdada labada kun toban iyo saddexdii ayaa mar kale la dhoodhoobay saxiix deymo wahmiya lagu sheeganayo soomaaliya oo wax caddayna soomaalidu aysan u haynin oo wixii loo meeriyey iska soo aqbaleen nimankan waddankan u danayhayn oo dadka iyo dalkaba gatay sidoo kale waxaan wada ognahay labada kun labaatan iyo saddexdii ayaa dowladda riddada soomaaliya oo xasan gurguurte oo horboodaayo ay u dabaaldegtay wax lagu sheegay dayn cafin bulshada soomaaliyeed ayaa lagu maran habaabiyey arrimahaas in shan bilyan wax ku dhow laga cafiyey soomaaliya koley waa wax aad loola yaabay ayay noqotay waxaana la sheegaa in weli lagu leeyahay soomaaliya lacago kala gaargaar ah toddoba boqoloo milyan oo meel ah iyo toddoba boqol lixdan iyo lix milyan oo meel ah deymo badan ayaa lagu sheegana weli soomaaliya cafisna waa la sheegaa marka ma jiraan wax dayn ah oo soomaaliya la siiyey oo cad oo la ogyahay iyo wax laga cafiyey intaba laakiin ujeedooyin badan ayay ka leeyihiin oo ah dhaqaalaha dalka inay la wareegaan waayaan waxaan maqlaynay oo lala wada socday waxaa la yidhaha inay wadeen maraykanka iyo turkiya shidaal baaris baarista shidaalka marka haddii ay dhacdo in la soo saaro waxyaabaad kala raba in lagula wareega waxaa ka mid ah dayn ayaan dalka ku leenna oo meel uu ku egyahay aan la ogeyn xilli ay dhammaanaysana aan la ogeyn hay-adda i m f iyo bangiga adduunka waxay maamulaan waddamada amahda ay siiyaan si buuxda ayaa la dhihi karaa shuruucdana ayaga ayaa u dejiya dalaalkaas sidaas awgeed dal wuxuu xur yahay inta uu ka madax bannaan yahay ama ay siiyaan hay-adda i m f iyo bangiga adduunka gebagabadii waxay aflaamta dukumiintariga ay ku soo aaday iyadoo la dhaqangeliyey oo dalka laga dhaqangeliyey dhammaan qodobada dhaqaala boobka ah aflaamta dukumiintariga ah waxay bidhaaminayaan oo shacabka soomaaliyeed ay u bidhaaminayaan dhagaraha hay-adda i m f iyo bangiga adduunka een aflaamta ama xalaqaadka wathaa'iqiga ah waxay ku soo aadeen runtii marxalad xasaasiya oo dhammaan qodobada lagu sheegay ay ka dhaqangeliyeen dowladda riddada waddanka soomaaliya walaalaha iclaamka alkataa'ib jazaahum allahu khayran ilaahay khayr ha siiyo waxay aad u garanayaan min ayna yu'kalu lkatif runtii cadowga ummadda soomaaliyeed aad ayay ugu bidhaamiyeen aad ayaana looga fahmay runtii dhagarha ay la doonayaan soomaaliya
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan markan isla soo gaarnay munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool ayay beesha jilible ku dooratay suldaan cusub oo ku hogaaminaya ku dhaqanka shareecada islaamka dabaaldegyo ayaa camiray deegaanada ay beesha degto oo lagu soo dhoweynayo hoggaanka cusub haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin arrinkaasi ku aadan waxaana inoo diyaariyay walaalkeen cabdiqani maxamed
kadib shan iyo tobankii bishan shawaal maalin axad ah markii ay ku dhawaaqeen guddiga qabanqaabada iyo soo xidhista suldaanka ah ee beesha jilible in suldaanka guud ee beesha si uu noqonayo suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi waxaa magaalooyinka ay degto beesha isqabsaday dabaaldegyada ku aadan soo dhoweynta suldaanka cusub ee ay yeelatay beelweynta jilible ee degta wilaayaadka bakool baay jubbada dhexe shabeellada hoose iyo gobollo kale markii ay ku dhawaaqeen guddiga in suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi uu yahay suldaankii beesha jirible ku hogaamin lahaa ku dhaqanka shareecada islaamka si midnimo iyo muwaafaqo ku dheehan tahay ayay u soo dhoweeyeen bulshada reer jilible loomana kala harin hambalyada iyo dabaaldega soo dhoweyntiisa magaalooyinka sida weyn loogu dabaaldegay doorashada suldaanka waxaa ka mid ah magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool waxaana markii doorashada suldaanka lagu dhawaaqay socod dheer ay kusoo marsiiyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ah wadooyinka magaalada sidoo kale maalintii saddexaad ee doorashada suldaanka waxa uu dalbaday in magaalada xigta ee loo galbinayo ay noqoto magaalada ceelgaras oo shan iyo afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada tiyeglow waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey suldaanka bulshaweynta beeshiisa ah ee halkaasi degto
halkan waa deegaanka afgooye ee afaafka hore ee magaalada ceelgaras ee waxaa ku sugan kumanaan ka mid ah bulshada magaalada ee maanta waa maalin taariikhi ah ee looma kala harin soo dhoweynta suldaanka caruur iyo ciroole ee waxaana halkan ku sugan kumanaan ka mid ah dadweynaha ee magaalada ceelgaras oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn ay u degto beesha jirible
waxaa gudaha loo soo galay magaalada ceelgaras oo bulshadeedu ay diyaargarow ku jireen maalintii saddexaad halkaas ayayna mar kale suldaanka ku xambaareen iyagoona socod dheer ku soo marsiiyey waddada weyn ee ku dhiriirsan bartamaha magaalada mashxaradeen iyo dabaaldegyo ku dhowaad laba maalin halkaasi ka socday kadib waxaa kalimaad soo dhoweyna halkaasi ka jeediyey indheer garadka culimada ah iyo marti sharafka kale ee isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga kuwaas oo ku abtirsada beesha jilible ilma adeerey ha dhowaada tii inta roogdi iyo tii korkukoyti ha dhowaada niifaylen ha ka dhowaada dadkii walaaladaan nahaay jubbooyinka iyo bay iyo bokoolku wada kooyi oo deegaanka aan deganayna ilaahay sheeni niifayl ha ka dhowaada iyo suldaanja oo iswadada ummadii isinku dhalateen reer eelgarasayti amba deegaanka eelgaraskan isin ilaahay sin makaniyaysin sheeniw waliin shalayl hadala fadi roobaa kooy alxamdulilah ilaahay ninka nacris ilaahay ninka nacmeey ilaahay gargaarshayu mayl arey reer muwaaqif do-aa ku dhonyin reer makhtalafna ankaar ku dhonyin una waqtida badanaha roognay ha maamulnay jilible oo ilaha dalaylay hor ma arag ma arag wal hindhil hasaari ma wal riigay ha sheegdina ma suldaan ya dooran ini adaalad ay muslimtoosun ay diintisadka leey may ka ogaadane mba ka arag oo hayne doorashadii madi usula doortay wal itijeglow ku dhey tan lamaa tan eelgaras ku dheydayo niidalay may nagan amba lama nii nagan halinti hoob nagani muwaaqifadii ha degdegdi wali hadda ka bacd aan ilaahay ku baryaan inay isuuna lan diinka ni hogaamiyo darseeda ni walaaliyo ilaahay ni kuwala ilaahay ni kuwala
magaaymi bala rey ibrahim ali maxamed wayba ku kooy juba dhaha khaasatan degmada saako khaasatan tuulo jilban khaas garaar boorow la raw ikhwaani dadkaas oo meelas roogan xafladan tange ku warqo waan ka faraxsanyin si hadda halkan unan faraxsaneen faraxsanyin dadkii ha ku sokeeyo mise shabeelle dha mise baybotis dha mise sagliyo inta lamada buur degmooyinshe eh oo jilbi roona saan faraxsanyin lan walba teleefane malku bahay habado meeloon ku dhiyaay mis farxadan mis qayladan weeras mis baartun hurisho dhammaan meel alla meel jilbi roona iskala dhigay horta allahu akbar lan haliin koon ku warqomna mala jilibla tan kale way balana jazaakumullahu khayran heerbukool guud ahaan abaalkiina ilaahay hasin jaazi doon insha allahu tacaala waana xalaasan ee dhammaan wayba isla fadaanay ini suldaan halno jilible meelburoon iskirimo dantisna toohaatiya fadaani insha allahu tacaala halni ikhwaani markan inuun isgarabsano wanaagin isgarabsano suldaan isla gudoorano jihaadka garabnagno dhaxdeen iscaawino dhabaatan gobna daraadiye ilaahi subxaana watacaala suldaankan in barakaay si oo adigu waayeelkahay oo kuu soobanayin sheegayne heer muwaafaqa maylarahin ducaa ku dhonyin ducaa sinyiiniki muwaafaqadaas iyo isjecelkaas kelibaba ducaae ikhwaani duca kale qur-aan in akhrisaa imale isjeelanayn iskaalmaynayn laakiin mas-uuliyadda ana ayla dhamnay dhammaan malaaginti mayba fadhiyaan jilibli meelbaro ikhwaani may balin baahanyaa ilaahay kitaabsha inay qobsadnaa ilaahay tabaaraka watacaala sininley واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كتابك إلهي حرق إلهي هراري إني ونقب سنان ومدان لنكي أدو والكينة في المنشد والمكره كعضي عنان حديب وستوسنا كتابك إلهي كتوسنا مسلم بإيه والله ولي أسكين لكو إن أدك عضي عل لكن نبض عليه الصلاة والسلام هو بسنتوسنا إن دينك كبرم إلهي ياكو مغن قلني والدينك كبرم أو ولي بمرك عضي أو لا داعة لمخلوق في ماسة الخالق واي مركا يخو ميلين باهن مركا إن شاء الله دتكو مرده لا هكو بلاو نبض دون هذا وكيل هذا ملاقي قود dhammaantooda in la caddeeyo wali wanaag la ka caddeeyo hiilii hoona la garbsuumo yaa lin baahanyay may kale lin baahanya ikhwa dadka darasada in la nabadgeliyo oo maarana dadka mas-uuliyiinta iyo dadka bulshada laka talagala kitaab ilaahay subxaana wa tacaala yayaale wal alla wal ishkaalka oo gala ilaahay tabaaraka wa tacaala min ilaa fa in tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allah walrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walaysanka doodano tabaran waaytaan kitaabkii sunnada hangnagsananin ley wal alla wali markaa in sheegaad ishkaal dadku galan kitaabka ilaahay in la hangnagda may yaroo la dardaarmay dadkade walaal caisha ibraahimow ilaahay ha ka barakay imtixaankan allah ka suraji waa imtixaan xadiidkii nabagan calayhi salaatu wasalaam u haay maamin mas-uulin ma jara ilaa haddii jara qoortiis galantiiska labanta kooyas maalinta qiyaamya kooye ilaa mayba furu kore marka cadaalad hoob cadaalad waayan gacantiisa eebaysanya mashrigaas hortiis ilahay hortiis ka eebaysanya jazinlin gudbiya marka ilaahay ha noo badbaad marka may kalanaa ilaahay ha ka barakeeyo ilaahay inka dhowow ilaahay inka dhowow sabar lan sabarnin waliba wah walmanagadaw unumay hil ihowa kiila garab teegina kiin do-ayaan docoda kiila garab teegina wali maskaxadan unu maskaxa qaablen lahayne wali edna oo khibrad edna ka siyaana ha ka dhowowa kalana ilaahay wabraale ka nagda ugu dambeyn suldaanka guud ee ay yeelatay beesha jiribleh suldaan sheekh ibraahim isxaaq cabdi ayaa kelimad la siiyey isagoona bulshadaas soo dooratay dardaaranno kala duwan siiyey kana codsaday in mas-uuliyadda lagu kalifay ay ku caawiyaan ikhwaani maylanaha maadaama warka horta iba laha gadaalay war ha sheegay ana mayla li insurunjiyey maadaama hadda bulshadii ana dhaha kooyay walaalogay dhaha kooyay li isugaayay waana lihidhowaay horta soo dhoweyntii isan ee hidhowaaytan eedaanka faraxi jasaakum allaahu khayr soo dhayba odayaalka lahaayeen ummatooba muwaafaqaa ta walba muku hadlaawayaan laakiin haddii iskhilaafta khilaafka haddaa diintagna noola dardaaranta iyadan ininkula dardaarami khilaafka wala bani aadanka wala lukuweeladaw dadkumuku sareeyaan isan laysa in la dhalada in lanka isulehasinkubahi kan hataa safiihiga eh anka doqonsan anka dhadhaansan anka caqli yar anka cilmi yar haddii waa lakuweelada ma ambaahanyi garab surung la ambaahanyi iwarjay oo laweel saas maha ini garabjay li suruma liinka caasin qooljay liindiidna wali usadadfari la weela waana may laaraay muwaafaqana lakuweela qalba samaagna liinhaay akhdaadi isukudhiyaasa gegefka isukudhiyaawna liingnasiihay diintan saasana faraasma ani liignasiihay baniaadan geflangaaday ilaa haddii usa naba iimaahina baniaadanka kale inta kala gefayan galadna ku dhiye dadka hadda walaalogay haayay mas-uuliyadda hahaay may weydiisadaayen cafiya weydiisadaayen walaan weydiisadaayen yoo nabadawa dhibaatadii oo haysatay lutukulubaheen saas saaraadiya geeka mayni sarago hayanaha dad lir hamartay dabeel hamartay nicmo haysada iniyo oyin anina aan ogeeka barnaamijkaas faniinku aha duur ana kajarasa la sheegi walaa riyaago isku dadaagsadaayo duurka kajaro magi samay gara jilblaawo meelaslaka aruri koyaliyar melwalingu weri magi koyliyar meerahe allahay ka allo riyaago oo baahana helagan alla rooge remeele langala kormi ihihi ilaahay garbkin ha galaar duurka gale hadda lanki hab la gordaa walaana ilaahay ha kiilamaago imtixaan iha duurgalo mayka basadaaha farag farag mee koyaliyar iniya walkin baahanya sidii allihii gobodi mashaqadowna goorta liinka suri lan kasta marka walaalka ee muslum ee maybaa ku odsadaa ee waktigaasi dhaxdanba ini ilaahay iin baray ini inka ebayn eebtana weliba taana ku obsadaa tan adduunya ma tan aakhiro ducaa horta in inka almaytaansa inku odsad ini haddana in hamane garabka ay suruntaano wali gafaf ee aan oo dhiyoon in eeb qariidaanna siinka odsada haddana jazaakum allahu khayr maysin faray garab inka nagadaasana in iska nagadaane ilaahay diintiisa ini baran lanka wal kasta haado sharaf kasta la haado caqlo kasta la haado si kasta in wiinado ilaahay diintiisa hob walanku goradaan walba ma anfaaco in shaa allah maalmahaas oo aadan ayaa lagu wadaa in munaasabadii caleemasaarka suldaanka ay ka dhacdo magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaadna kala socon doontaan munaasabadaasi iyo hadba halka ay wax marayaan aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambaysay guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus inta toddobaadka soo socda hadduu alle idma barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo bahdii barnaamijka igala qayb gashay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك الماضي لا تسمد جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا